nurow xaalad aad iyo aad u adag ayaa halkani haatani ka jirta aniguna waxaan ka mid ahay dadka haatan halkan goobjoogayaasha ku ah ee labadii maalimood ee lasoo dhaafay sidii warbixintii horeba aanu kusoo sheegay ku goodoonsan guud ahaan halkani waxa ka dhacay khasaaro iyo weliba dhimasho iyo dhaawac fara badan isugu jiro ilaa iyo haatani wararka gudaha aynu ka helino waa webiga tana river iyo deegaanada ku hareereysan doomihii ka tegey deegaanka madogo ee doonayay inay qabtaan ama gudbaan webiga ayaa ilaayo haatani afartan iyo saddex qof rag iyo raad meelay dhigeen ilaayo haatan aan lahaynin culayska kale jira waxa weeye doomaha qaarkood ayaa dhowr jeer ku gadoomiyey gudaha dad badan ayaa ku dhaawacmay hay-adda laankeerta cas oo gudaha iyaduna ku jirto waxay sheegtay in tira aad u fara badan laayo haatan aan la cayimi karin lalayahay maxamed ma la og yahay dadkani in ay soomaali ku jiraan halka ay ka yimideen iyo meesha ay ku sii jeedeen waa tahay nurow dadka lalayahay badankoodu waxay u badan yihiin dad soomaaliya waxayna ka kici tageen magaalada nairobi waxayna ahaayeen dadkii gobolka u dhashay ee u shaqa tegay ee haddana dib ugu soo noqonaya qaarkood ayaa waxay lahaayeen munaasabado kala duwan halka qaarkoodna ay reerahoodii dib ugu soo noqonayeen marka gawaaridii basaskaha ee soo qaaday ee ka soo qaaday nairobi waxay u suurtageli weyday inay gudaha magaalada gaarisa galaan oo webigii iyo bundadii ay xirantay ilaa masaafo laba ilaa saddex kilomitir ana biyihii iyo fatahaadu ay daadsan yihiin marka qorooyin doomo wato ayaa meesha doomihii ka ganacsanayay dadku marka doomahaas ayay ku gudbayeen marka intaysan webigii gaarin weeye marka ay masiibadani haatani ka dhacayso deegaanka inta u dhexaysa webiga tana river iyo degmada madogo ee gobolka xeebta marka xaaladdu sidaas weeye maxamed marka daadadkani dabcan roobabkii da-ay ayay ka dhasheen intooda badan inkastoo webiyadina ay karkaarada jabsadeen marka bal ka waran ma jirtaa cabsi kale in roobab kale oo xoog leh ay da-aan roobabka guud ahaan nurow haddii saad la socoto dalkani kenya guud ahaan roobabka mihigaanka ee haatani ka jiro tira aad u fara badan ayaa ku dhimanaysa madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya waxa uu shaaciyey in dadku aysaga soo baxaan goobaha haatani biyomareenada ah nairobi dad kor konton u dhaafay ayaa ku dhintay dalka guud ahaan waxa ka soconayso in roobabkaasi dad fara badan u dhammaanayaan iskuullada berita ayaa la doonayaa in la furo guud ahaan dalkani kenya waalidiintu waxay walaac fara badan ka muujinayaan in iskuuladii oo biyo dhaafay qaarkoodna dabeelo roobkan ay wataan iyo biyo ay wataan ay fariisteen aysan u suurtageli karin in caruurtooda iskuulladaasi ay geystaan marka khatar weyn ayaa ka jirta guud ahaan dalkani kenya haatani dalku waxa uu marayaa xaaladda ugu adkeyd haddii gobolka ilaa iyo haatan tiradaasi lasoo shaacinayo oo dhibashadu ay marayso afartan iyo saddex qof ilaa haatan laayahay meel ay maarata jaan iyo cirib dhigeen boqolaal kalena saddex jeer ay doomo kala duwan kula gadoomeen inta u dhexayso deegaanka madogo iyo ay kula gadoontay gaarisa nairobi iyo weliba dalka qeybiisa kala duwanna ay biyuhu soo rogmanayaan oo biyo xireenadii kulli la furay bowraha waaweyn mount el muxuu aha isha buraleyda bartamaha dalka kenyana roob badan ay mataqaanaa ka hoorayaan marka xaalad adag ayuu guud ahaan dalka ku jiraa dadku waxay ka codsanayaan dowladda in masiibo qaran ay ku dhawaaqdo helikobtara iyo lagu badbaadiyo dadka maarata doomo fara badan loo soo diro laakiin weli dowladdu waa ay dadaaleysaa laakiin wax rasmi oo muuqda ma jiro